بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصحاaبه أجمaعين أmا bعd qال الإmام أbو cabdاللh محمد بن يزيد بن mاجة رحmه الlه taعالى bab ma جاء في hwاب man صلى عlى جناaزة وmن اntadر dfnhا baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid fii hawaabi man qof hawaabtiis sallaa calaa janaasatin janaaso ku dukaday ajarka uu helayo qof janaaso ku dukaday waman intadara dafnahaa iyo qofkii sugto ee uu sugo duugisteeda duugta ama aaskeeda qofkii sugto وbه qال xdثnا أbو bكر بن أbي شhيبة qال xdثnا cبدالأعلى هو بن cبدالأعلى الساmي عن معmر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال mن صلى عlى جناaزة qofkii جناaزة ku tukado falahu qiraaط qiraaط ayuu leeyahay وmن اntadra qofkii sugto xatىa يfرغa minha ilaa laga dhameeyo falahu qiraataani laba qiraad ayuu leeyahay qofkii janaasada ku tukadana hal qiraad qofkii duugtana ka qeyb galo janaasada intuu ku dukaday duugtiina ka qeyb galayna laba qiraad buu leeyahay qaaluu waxay yidhaahdeen wamal qiraataani labada qiraad waa maxay qaala mithlu ljabalayni laba buur oo kale wa yani laba buur ajarkood oo kale wa ayuu helaa asalka qiraadka marna waxaa lagu tilmaamaa wax la miisaamo oo lacag ah lagu kala gato waa kii xadiidka uu ahaa nebigu sal ll ly slam uu yidhi nebi ma jiro ilaa ilaa waraaca alghanam ari buu raacay markii la yidhi walaa anta yaa rasuula allah kuntu arcaaha waan raacayay buu yidhi liahli maka reer makaan u raacayay calaa qaraariida qaraariid waan ka qaadanaya qaraariid marka nooc wax miisaan shay leh oo lacagna ah ayuu ahaan jiray laakiin halkaan hadda xadiidku wuxuu ku fasiray mithlu ljabalayn qiraad marka in lagu fasiro uxud oo kale waa min baabi tafsiir waay ee kelmadda marka macno ay tusayso ma ahan kelmadda macno kelimatu qiraad inay macnahaas tusayso luqatan yacni ma ahane waa tafsiir dadkii markaas joogayna wax marka loo tilmaamayo waxa ugu weyn oo wax loogu tilmaamo waxay ahaayeen buurta uxud waayo ninka madiino joogo buurta uxud markuu fiiriyo buur aada u weyn waayo wax weyn in loo sheego marka la rabo iyadaa marka loogu qiyaasayo ilaa qofku waxa uu yaqaan ayaa wax loogu qiyaasaa ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanaa ee salaadana waxaa lagu helaa ajar badan oo buurta uxud la-eg raaciddana waxaa lagu helaa raaciddiina waxaa lagu helay inta salaadiina la tukada raaciddana lagu daro laba ayuu helaa raacidda keligeed oon salaad lahayn laba maaha in lagu helaayo ma aha ayb marka xadiidkana xadiid saxiixo bukhaari muslim uu soo saaray fii saxiixihi وbه qال xdثnا حmayd بن مسcdة qال xdثnا khالد بن الxاrث qال xdثnا سعيid whو بن أbي cروبة عن qتاadة qال xdثnي سالم بن أbي الجعد عن معdان بن أbي طلحة معdان بن أbي طلحة اليعmري شhاmي ثqة عن ثوباna qال qال رsuuل الlhi صلى الlه عليه وسلم nebigu wuxuu yidhi man صلىa عlى جinاaزة qofkii جanaaزo ku dukado falahu qiraaطun buu leeyahay waman shahida dafnahaa qofkii inta ku tukado duugisteedana xaadiro oo ka qeyb galo falahu qiraataani laba qiraad ayuu leeyahay fasu'ila الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nabigaa la su-aalay can ilqiraaطi baa wax laga su-aalay faqaala waxa uu yidhi mihlu uxudin buurta uxud oo kala wbihi qala xadaثna cabdالlahi bnu saciidi wahuwa lashaj abu saciid qala xadaثna cabdالرaحman الmuxaribiy can xajaaج bni arطah can cadiy bni haabitin xajaaj waa mudelis can cadiy bni haabitin can zir bni xubayshin can ubay bni kacbin qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslm wuxuu yihi nebiga man sallaa calaa jinaazatin janaaze qofkii ku tukada falahu qiraatun qiraad buu leeyahay waman shahidahaa qofkii xaadira janaazada xataa tudfana ilaa laga duugo falahu qiraatun qiraad kale ayuu leeyahay marka qiraadkan kii hore waa ka duwan yahay leanna nakiradiiaa soo laabatay yani qiraadkii hore maahana mid kaleu helaa waa goormo markuu ku tukado qiraad uu leeyahay markuu duugteeda xaadirana qiraadun ay qiraadun aakharu waa qiraad kale ayaa ayuu leeyahay nacam ayb marka maxay noqonayaan qiraad kale hadduu yeesho labau noqonaa marka nacam nusakha oo kitaabka makhduudka saasaa ku taallo marka haddii qiraadkan kan kale loo geeyo dabcan labay noqonayaan ayb madbuucuna wuxuu qoraa falahu qiraataani ayuu qoraa laakiin qiraad baa asalka maqduudka oo ku imaada waladii nafsu muxamedin biyadihi waxaan ku dhaaranayaa allaha moxamed nafsadiisa gacantiisa ay ku jirtee alqiraadu qiraadku acdamu min uxudin uxud waa ka weyn yahay haadaa oo kan ah uxudkana aada u jeedaanoo kana waa ka weyn yahay qiraadka ayb xadiidkan inkastoo xajaaj mudallis yahay haddana waa la mutaabaceeyey ee riwaayaad kala duduwanna waaba ku yimid oo diyaa almaqdisi baa wariyey min طariiq abi isxaaq الshaybaani can cadiy bni haabit bihi marka xajaaj waa mutaabac waa la waa la raa waa la mutaabaceeyey saasaana xadiidka uu saxiix ku yahay bukhaarigana marka wuxuu leeyahay ibnu cumar radi allahu canhuma janaazada isaga waa waa ku tuka jiray mararka qaar hadduu mashquulsan yahayna dabcan ma raaci jirin abu hureyra marka wuxuu maqlay xadiidkan sheegayo ninkii janaazada ku dukada hal qiraad ninkii raaca laba qiraad ayay u noqoneen markaasuu wuxuu yidhi ibnu cumar akhara abu hureyra abu hureyra waa badiyey uu yidhi ajarki isago halow maqlay kan kale ma unan maqlay bukhaari marka wuxuu leeyahay fasadaqat caa-ishatu caa-ishaa u rumaysay haayay tiri nebiga sidaas uu yidhi iyadana inay ka maqashayee sheegtay markaasuu ibnu cumar waxa uu yihi laqad faradnaa fii qaraariita daba hadday saas tahay qaraariid badanaan ku gabood falnay uu yidhi wax badanaan naga fakaday inuu yidhi marka qaraariid badan aan iska dayacnay oo naga fakaday isaga marka tan dambe ma maqlin middii horeu maqlay markaas wixii ka dambeeyey marka waa kusii dadaali jiray inuu raaca ayb qaala baabu maa jaa-a fi lqiyaami liljanaa-izi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabaya jaa-a ku yimid fi lqiyaami istaagga liljanaa-izi loo istaago in janaazo janaazada loo istaago laba xaalad bay kala leedahay marka istaaggaasi uu leeyahay xaaladdu waxay tahay dadka la socdo iyo dadka aan la soconin oo janaasada lasoo marsiinayo agtooda dadka aan la soconin ee janaasada agtooda lasoo marsiinayo waxaa u sunno ah inay istaagaan markay dhaaftana ay iska fadhiistaan markay dhaafto mooddo waa iska fadhiisanaya cillada marka maxay tahay loo istaagayo wax badanaa kusoo kala ar aroorayo riwaaya riwaaye nebigu wuxuu yidhi inna lilmowti fazacan mowdka argagaxuu leeyahay yiri nebiga sal ll slam riwaayo kale marka wuxuu yidhi janaaze yahuudiyaa lasoo marsiiyey waa istaagay ee janaaze yahuudi waayaa la yidhi nebi allow markaasuu wuxuu yidhi alaysat nafsan naf ma ahanoo yiri waxaan nafsow ma aha marka labadaan ma isdiidayaan waxa loo istaagaya marka waxaa la diidaa haflo inuu mowd iyadoo mowd la marsiinayo agtaada adigiina inaad iska kaafil tahay od dhoohan tahay oo aada marka iska sheekaysanayso iska waa aakhiradiiba aadan xusuusanaynin marka liajli kaflada in layska ilaaliyo in loo istaagayo taas tilmaamaya qaar marka waxay leeyihiin malaa-igta iyo kuwa dhahayo yaa loo istaaga taasna marka ilaa ay ka marto unbaa marka yaa yuu istaagaa qofku hadday dhaafto ay marto waa iska fadhiisanaa laakiin qofka raacay isaga oo la socdo janaasada ilaa intee in la egow taagnaana wuu keeni doonaa xataa tuudaca ilaa la dhigo xataa tuudaca marka ilaa la dhigo maxay noqonaya ilaa godkeeda laga dhiga miya mase ilaa dhabarka laga dejiyo oo dadka ay garabka u saaran tahay ay dhigaan dhulka dhigaan miya marka ilaa laga duuga axaadiistu qaar ay dhahayaan marka waa iska taa waa taagnaana ilaa laga duugo oo markaa yacni laga dhammaystiro kaas dambe marka culamada marka waxay leeyiin qiyaamkaas ma la nasakhay sunnanimadii mau baaqi ku yahay oo awal waajib miyuu ahaa alimaamu nawowi wuxuu u iishay waa istaagu waa mustaxab markii hore inuu waajib ahaa gadaal dambe marka wujuubkiyaa la nasakhay oo xadiid baa wuxuu leeyahay nebigu waa istaagay markii hore uma qacadda gadaal dambe waa fadhiistay marka fadhigaas dambe marka waajibnimadiibuu marka uu ayaa awal waajibnimadii in laga soo raray oo mustaxab laga dhigay amaba fadhigu inuu libayaaniljawaas u sameeyey oo awalba sunno u ahay bacdi ahlilcilmina waxay leeyihin maya ee waaba la nasakhayba sidiisa laakiin naskhiga xoogaa waxbaa ku jira sababto ah waxay noqonay haddii la nasakhay in la taagnaado markaas waaba manhi wax la reebayay noqonay ilaa ilaa in la fariistay ayay noqonay ilaa haddii la yidhi awal hala taagnaado hadda yaa la taagnaaminay imaanayn mugta hala fariisto yaa la taagnaamin waay taasna marka muraadku ma aha ayb waxyaabahaas dhanoo marka ayuu ka hadlaa baabka uu rabaa inuu uga hadlo axaadiidtaas wabihi qaala xadahanaa moxamed bnu rumxin qaala akhbarana leyt bnu sacdin can naaficin can ibni cumara can caamir bni rabiicata can الnabiy slى اllahu alayhi waslama xaa waxadaanaa hishaam bnu camaar qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can الzuhriyi can saalimin can abiihi can caamir bni rabiicata anahu samicahu wou maqlay yuxadisu isagoo sheegaayo can الnabiy sala slm ka sheegaayo qaala wuxuu yihi nebiga idaa ra'aytum اljinaazata janaazada haddaad aragtaan faqumuu lahaa u istaaga xataa tukhallifakum ilaa ay idin dhaafayso oo idin weydaaranayso ow tuudaca ama ilaa laga dhigaayo dhulka ilaa ay idin weydaa idinka tegayso ama la dhigaayo marka xataa tukhallifakum marka waa haddaad fadhisaan oo aydnan janaasada raacaynin oy agtiina soo marta istaaga ilaa ay idin dhaafto ow tuudacana waxay tahay haddaad raacaysaan ilaa laga dhigo taagnaada وبه قال xdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة وهناd بن سري qال xdثnا cبدة بن سليمان عن محمد بن عمر وهو محمد بن عمر بن علقمة عن أbي سلمة عن أbي هريرةa qاaل mura على النبي slى الlه عليه وsلم نبga waxaa lasoo marsiiyey بجinاaزة جناaزo faqاama waa istaagay وqاala wuxuu yihi qumuu istaaga faإna للmowti geeridu faزcn baa u sugnaaday geeridu argagaxay leedahay ayb xadiidka moxamed bn camr bn calqama maadaama uu ku jiro waa xasan xadiidi jaabir oo fii saxiixi muslim baana u shaahid u ah iyo abi hurayra man salaa calaa janaazatin falam yamshi macaha falyaqum xataa taqiiba canhu waman mashaa macaha falaa yajlis xataa tuudaca xadiidkaasna waa soo arooray oo imaam axmed uu warinayo cancanat moxamed bn isxaaqna waa ku jirtaa iyo axaadiid kaleba xadiid abi saciid oo bukhaari iyo muslimba ay wariyeen lafdigana wuxuu ahaa kaas idaa ra'aytum اljinaazata faquumuu faman tabicahaa falaa yaqcud xataa tuudaca wa bihi marka ciladana maxay tahay ina lilmowti yani fazacan wabihi qaala xadahanaa cali marka qaaraa dhahayo kale janaazada janaazo yahuudiyay ahayd waa ku dhibtooday nebiga sal ll ly slam iyo yacni wuxuu dhibsaday bukuur ay isku soo shubeen iyo waxyaabahaas marka yaa usoo yaa uso yaa uga soo uray taas darteedu marka u kacay bay leeyihiin laakiin cilo hadda mansuusa ama cilada mansuusada tan waay fa ina lilmowti fazacan iyo inuu yidhi alaysat nafsan miyaysan naf ahay inuu yidhi nacam marka mowdkaa waxaa la diidaya inuu kugu dhaafo adoon ka fekerin oo masiirkaagu inuu meeshaas ahaanayo ood halkaas ku dambayn doonto adoon ka fekerin inaa iska un hadda maxaa dadkii qalbiqaleylka waaba nagu batayba waxaad arkaysaa qabrigii korkiisiiba iyadoo la fadhiyo meydkiiba duugtiisii la haayo dadka iska baashaalayaan oo iska sheekaysanayaan oo qaarkood ay yacni galayaan warar aanba bannaaneyn oo dembiba ah nacam iyo cay iyo kaftan iyo qaar waxaa laga yaabaa inay isaga jiraanbo jatin ay iskaga jiraan qabuuraha dhexdooda nacam oo qof kale uu iskala sheekaysanayo ninkii hebelahayaan duugaynaa fiiri iyo waxyaaba aan macno saasa ku fadhinin leanna shayga macnaha leh wuxuu yahay inaad mowdka xusuusato waa shayga macnaha leh kaas waynaan waa masiirkaagana in meeshaas aad aada ku dambeynayso inaa ogaatid markaas waxaad ka faa'iiday inaad u diyaargarowdid wixii dulmi iyo xaaraana inaad iska ilaaliso qof mowd uu ka hor muuqdo istiqaamada waa u dhow yahay wabihi qaala xadahanaa caliy bnu muxamedin wahuwa tanaafisiyu qaala xadahanaa wakiicun huwa bnu ljaraax can shucbata can moxamed bn اlmunkadir can mascuud bn اlxakam ninkan mascuud bn اlxakam huwa alansaariyu alzuraqiyu abu haarun almadaniyu lahu ru'ya ru'ya uu leeyahay saxaabadana waa ka wariyaa sida badan saxaabada uu ka wariyaa muslim iyo asxaabu sunan alarbaca u wariyey marka ru'ya uu leeyahay marka la yihahda saxaabi waaye waaye laakiin riwaayaadkiisu waa mursala oo nebigu waxba kama maqlin waa arkay bis yaraanuu ku arkay isagoo wax kala sooci karin uu dhintay nebiga sal alla l slam marka can caliy bn abi aalibin qaala qaama rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu u kacay lijinaazatin jinaazo darteed faqumnaa waa istaagnay xataa jalasa ilaa uu fariistay fajalasnaa waa fariisanaa anaka ayb xataa jalasa fajalasnaa siyaaqan hadda marka daahirka hadda waxaad moodeysaa nebigu inuu istaagay fadhiguna isla janaasadaas inuu ku saabsanaa yani janaazuu nebigu u istaagay isla iyadiiu haddana u fariistay laakiin fadhiga iyo istaagu waxay kala dhaceen laba waqti oo kala duwan oo rasuulka sal ll l slam markii hore waa istaagi jiray uma qacadda bacda dalika fa kaana laa yaquumu haddii lasoo marsiiyey marka markii dambe ma istaagi jirinba laba xillibay kala tahay sidaasaa marka mascuud ibnu lxakam keyrkiisa o dhan saasay u wariyeen naafic ibnu jubayra ka mida cinda muslim iyo abi daawuud iyo tirmidi nasaa-i axmed ibn xibaan qays ibnu mascuuda ka mida oo musanaf cabdirasaaq uu ku wariyey yuusuf ibnu mascuuda ka mida cinda albazaar ismaaciil ibnu mascuud baa ka mida cinda taxaawi kulligood waxay ka warinayaan cali bn abi aalib waxayna ka dhigeen laba waqti oo kala gaar ah ayb riwaayada waxay ahayd ra-aynaa rasuula allahi sal l slam nabigaan aragnay qaama faqumnaa waqacadda faqacadnaa waa lafdi caama kaas markaas ayb oo mid kale wuxuu ahaa ana الnabiya sal ly slm kaana yaquumu idaa ra'a اljinaazata uma taraka dalika bacdu markii dambe waa iska dhaafay fakaana laa yaquumu idaa ra'a اljinaaza tirmidi saasuu yiri ayb marka janaazada in loo istaagaa inay mansuuq tahay xadiidkan cali waxaa u daliishaday bacdu ahli اlcilmi waxaana ka mid ah alimaamu shaafici daxaawi abu bakr alxaasimina wuxuu ku qoray kitaabkiisa alictibaarka intaa marka yani xadiidkan cali maadaama laba markii hore waa istaagi jiray markii dambena waa iska dhaaftay oo mansuuq inay inuu yahay qiyaamkii in la nasakhay a'imadaasaa ku tageen shaafici daxaawi xaazimi abu bakr alxaazimi ayb imaam axmed isaga wuxuu yihi in shaaa qaama wain shaaa qacad waa ikhtiyaar hadduu doono waa istaaga hadduu doonan waa fariisaa imaam nawowi marka isaga waa mustaxab uu leeyahay istaagi markii dambe qucuudkani wuxuu leeyahay ma keenayo qiyaamkii ma mancinaaye keliya un waa istixbaab waxaan ujeedaa waa istaagu mustaxab uu baaqi ku ahaana qucuudkuna waa iska jaa-is markaas wabihi qaala xadahanaa moxamed bnu bashaar huwa bundaar wacuqbat bnu mukram qala xadaanaa safwaan bnu ciisa qaala xadaanaa bishir bnu raafic وهو الxاariثiy ضعيif عn cabdاللahi بn سlayman بn junاadة بn أbي أmyة whuوa الأsdiy ضaciif can abiihi aabihi waa sulaymaan bnu junaadah munkaru lxadiid can jaddihi waa junaadat bnu abi umaya saxaabinimadiisa laysku khilaafsan yahay marka laba nin kale oo ku qabiil ahaa jiro kuna magac ah junaadat alasdiyu iyo junaadat bnu abi umayata alasdiy junaadat alasdiy iyo junaadat bnu abi umaya kala jireen marka labaduna waa min min asdi min asdi junaadat alasdiyu isaga nasaa-iya u wariyey waana saxaabi amaa junaadat bnu abi umaya oo hadda kan aan hayno yarwi can cibaadata bni saamid oo isaga ka wariya wa riwaayatuhu fi lkutubi sita kutub sita ayay riwaayadiisa ku jirtaa kan marka saxaabi ma aha isaga can cibaadata bni saamit qaala kana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa ida atabaca jinaazatan hadduu jinaaso raaco lam yaqcud ma fadhiisanaynin xataa tuudaca fi laxdi ilaa iilka laga dhigo ma fadhiisan jirin facarada lahu xabrun waxaa usoo banbaxay marka nin yahuudi ah oo cilmi leh faqaala waxau yihi haakadaa nasnacu yaa muxamedu annaguna saanaan samaynaa muxamedow fajalasa rasuulu llahi sal ly slam nebigu waa fadhiistay wa qaala waxa uuna yihi khaalifuuhum khilaafa kuwan ayb xadiidkan marka hadduu isnaadkiisu daciif ahaa lahayn naskiga waa ku caddaa lahayn wuxuu noqon lahaa nasun fi naski aada ugu caddaan lahaa lowlaa laakiin yani laakiin xadiidka waa daciif oo isnaadkiisa cabdullahi bnu sulaymaana ku jiro aabihiis oo munkarulxadiidaa ku jiro bishr bnu raafica ku jiro waa daciif marka xadiidkaani qaala baabu maa jaa fima yuqaalu ida dakhala almaqaabir baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yuqaalu la dhahayo idaa dakhala hadduu galo qofka almaqaabira maqaabirta hadduu galo quburaha qofka marku galo muxuu dhahaa وbه qال xdثna إسmاعيل بن موسى وهuوa الفزاriي صدوq يqضي رmya بالرفض qال xdثna شhريك بن عبداللahi عن cاaصم بن عubayd اللahi cاaصم بن عubaydاللahi waa ضعيif عن cبداللahi بن cاmر بن ربيcة عن cائشhaةa qاaلت faqdthu nebiga waan waayey bay tiri تعني النبy slى الlه عليه وsلم nebigay ujeedaa fإida huwa biاlbaqiici baqiicuuba joogaa faqaala waxa uu yihi aلsalaamu عalaykum daara qowmi muؤminiin antum lanaa faraطun antum idinku lanaa annaga faraطun ceelal yaad noo tihiin waa naga sii horraysiin wa inaa anaguna laaxiquuna bikum kuwa idinsoo haleelayaan nahay allahuma laa taxrimna ajrahum ilaahu ajrigooda hanaga hoojinin yani ajarka aan booqashadooda ka helayna ilaahu naga hoojinay walaa taftinnaa bacdahum gadaashoodana hana fidnaynin lafdiga dambe ma ahane lafdi inta kale xadiidku waa saxiix leanna inta hore shawaahidii waxbaa loo haayaa laakiin intan dambe oo allahuma laa taxrimna ajrahum walaa taftinnaa bacdahum iyada marka sanadkan caasim uu ku jiro unbay ku timid caasim bn cubaydillaahi iyo shariif ay ku jiraan ayb marka intan dambena marka yacni iyadoo aynan ku jirina marka uu xadiidku u yimid oo wuxuu leeyahay nebigu habeenka caaisha waa bixi jiray uu leeyahay tookadeeda ay tahay saddex meelood yacni meel markay habeenku tagto baqiicuu aadi jiray assalaamu calaykum ahla daara qowmi mu'miniin ayuu dhihi jiray fa inaa wa iyaakum wma tuucaduuna gada muؤjaluun wainaa in shaء allahu bikum laaxiquun bs ayb iyo siiqooyin kala duwan ayb marka maqaabirta marku qofka galo maqaabirta muslimiinta sidaan u dhahaa ama maqaabirta gaalada haddii uu maraayo muxuu sameynaa wuu keeni doonaa aynamaa mararta biqabri kaafirin markaad qabri gaala aada marto naar ugu bishaareey nabig sal l sl abshiruu binnaar dhahan kan marka assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin iyo qubuurihii mu'miniinta waa waxsaa la dhahayo qubuuruhu marka inay kala soocnaadaan waa maqsad weyn marka nacam leanna kuwana markan la maraayo yacni ha loogu bishaareeyo lacnad ku bishaaraysta ha la dhaho ee naar ku bishaaraysta kuwana waxaa la leeyahay marka yacni ha loo duceeyo nacam hadday waxa dhan marka isku mid noqdaan waawaa khatar haddii la yiraahdo maba naqaano annaga wax gaal ah iyo wax muslima maba kala fahmayn dadkanna waa isku wada midoo bani aadam aadama dhalay haddii la yiraahdo falsafad hadda soo korortay shareecadana boos ugama banaana falsafadaas xadiidku saas uu tilmaamaa wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu cabaad bni aadam whuwa alhudaliyu albasriyu maqbulu qala xadaanaa abu axmed qala xadaanaa sufyaanu can calqamata bni marhad can sulaymaana bni bureyda can abiihi qaala kana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yucallimuhum inuu baraayo idaa kharajuu ila lmaqaabiri hadday maqaabirta u baxaan qubuuraha hadday u baxaan wuu bari jiray nebiga kaana qaa'iluhum kooda dhahaa wuxuu dhihi jiray yaquulu wuxuu dhahayay assalaamu calaykum ahla diyaari nabadgelyo korkiina allaha yeelo ama allaha salaamkaa ha idin ilaaliyo ahla diyaari yo ahla diyaari degmadan dadka kuwa deganow ehelkoodu min almu'miniina waalmuslimiina ah wa inaa anaguna in shaa allahu bikum laaxiquuna wa inaa anagu laaxiquuna bikum kuwa idin soo haleelayaana in shaa allahu in shaa allahudan hadda tacliiq ma aha dabcan leanna inuu soo haleelaayo inuu dhimanayo waa hubaa soo maaha nebiga annaga inaan dhimanayno waa hubnaa marka in shaa allahudan marka waxa lagu xiraayo marka tacliiq ma aha waa tabaruq iyo iyo dhinaca waa kelmadaasaa marka la barakaysana in shaa allahu hadda maahan wax marka wax lagu xiraayo oo la leeyahay sidii in mowdkii laga shakisan yahay oo kale ma aha nas'alu llaha lanaa walakum alcaafiya ilaahay waxaan weydiisanaynaa annaga iyo idinkaba aan idiin weydiinaynaa alcaafiyata caafiya xadiidkan muslimaa wariyey marka isnaadkiisuna waa saxiix labadan xadiidba waxay tilmaamayaan waxa qofka markuu ziyaaranayo oo akhrinayo ziyaaratlqubuurkana de wuu keeni doonaa baab uu ku keeni doonaa xaqiiqduna marka waxay tahay ziyaaratulqubuurku waa sunno meydkana waa lagu nebigu sal ll ly slam wuu sunneeyey markii hore waa la reebay markii dambena waa la ogolaaday kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuhaa waxaan idinka reebay ziyaaratulqubuurka hadda ziyaarta fainahaa tudakirukum alaakhira waayo aakhira idin xasuusina ciladii marka nebigu waa daba dhigay qubuuraha loo booqanayo aakhiraa lagu xasuusanaa koo qofka marka hadday sidaa tahay marka fazuuruu haadu marka waxay keenaya waa amru istixbaab waa amar ugu yaraan amar sunno oo ajar badan laga helayo waa amru istixbaab ayb qaar nahyigu un uu soo gaaray oo aan naskiga dambeba aanu soo gaarinna waa waa jiraanoo wax yar oo culummada ka mid a oo ayagu aan arkayninba nacam laakiin ictibaar badan male leanna naskaa muhiim ah oo nebiga bilqowlna waa ku sunnadiisa qowligana ziyaaratulqubuurku waa ku sunneeyey ficil ahaanna waa u sameeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam hadafka marka laga leeyahay waa maxay oo qubuuraha loo ziyaaranayo saddex ujeedo waay tan koowaad aakhirana lagu xasuusto tan labaad in nebiga lagu daydo sala allahu calayhi wasalam oo sunnadii nebiga maadaama ay tahay midda saddexaadna waxay tahay in meydka loo duceeyo oo waa tan marka hadda xadiidtan aan ku arkayno haddii marka ziyaaradu ay saas u dhacdo lagana ilaaliyo hadallada meel ka dhaca oo ku jiro lianna bacdi riwaayaati alxadiid waxaa ku jirto fazuuruuhaa walaa taquuluu hujran hadal xun ha dhihininu yiri nebiga sal l l slam ziyaaradii marka ziyaarta hadal xun iska ilaaliya ha dhihinina ayb hadalka xun marka waxaa ugu weyn hadalka ilaahay meel looga dhaco oo qofkaas maqbuurka ahe meesha ku duugan haddii la baryo dhibka naga fayd hebelow joogso kac waa la baaba-ay roob keen haddii la yidhaahdo de ilaahay baa meel looga dhacay aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu الsuuءa wayajcalukum khulafaaءa alardi ailaahm maca allah shidada iyo dhibka marka uu jiro jidada shidada in laga baxo allah unbaa iskale subxaanahu watacaala hadal xun waayo kaas marka nacam waxaan arkaynaa marka cibaadaad ilaahay keyrkii loo sarfiyana waa la mid iyadana saas oo kale waxaan arkaynaa dadka qaar waa bedeleen marka ziyaaradii ujeedkeeda ziyaaradii hebelaan aadaa maxaa uu aaday haddaa weydiisid wuxuu ku leeyahay shardigan kasoo xiran rabaa muraadahan leeyahay meeshii markuu taga madad yaa fulaan uu ku qaylina hebelow gacan isii ziyaadi yani caawinaadaadii keen waaqe taasuu dhahaa maqbuurka meesha ku jiro ayuu baryaa wax ilaahay keliya la weydiisto weydiisana isagoo mayd ahoo qof axad maqbuur ah qofkaa marka hadal meel ka dhacyalow la imaana soo maaha ayb hadafkii ziyaarado in aakhiro lagu xasuustana ma samaynayo qaarkoodna waxayba leeyihiin xaj waayaba nacam xaj waayay leeyihiin berigii hore waxaan arki jirnay iyadoo la dhaho meel hiblaayo ziyaaradeeda qofka tago toddoba jeer qofkii taga xajay ula mid tahay mutadaawal soomaaliyao dhan waa ogtahay intaasoo jeer qofkii taga sheikhaa soo ziyaarto toddoba jeer qofkii soo ziyaarto fa ka-annamaa xaja hadda laakin waxaan haynaa kuwa dhahaayo maba ii dhinaba xaj bis kanaaba xaj ii anacam mar haddaan meeshaadii imaanay sheekh hebelow xaj nooma dhinna xajkii ilaahay ee arkaanuul islaamka in qabri aagidii lagu mihaaliyo hadday ziyaaratulqubuur tahay taas ziyaaradii nebigu ou jideeyey hadday tahay haddii diintiio la bedelay waayo soo maana haddii laga dhiga ziyaaradii nebigu ogaa middaas waa tabdiil ilaahay diintiisa lagu samaynayo waa tabdiil ayb marka taa ama inuu yidhaahdo meesha maxaa ku socotaa nadaraan geyna sanadii hore aan shardi kasoo xortayoo muraadkii aan helay alaabaan wadaa ziyaaradii dhan marka waxay noqotayba wax wax la meydkiiyo nacfi in loo doonanayo iyo dheef intaasay noqotay xadiidkiina wuxuu leeyahay fa inaha tudakirukum alaakhira aakhira ha lagu xasuusto nebiga ha lagu daydo meydka ha loo duceeyo ha lasoo tuugo asaga meel ay ku taalmaleh walidaalika xaju alqubuur waxaa ugu horreeyey dad laga maqlay shiicada ibnulmufiid ninkii la dhihi jiray ibnulmufiid ayaa ugu horreeyey wax qoro xaju lmashaahidi waalqubuur ayuu qoray walidaalika shiicadu xajeyd ayay u yaqaanaanba karbala iyo najaf iyo waa waa u xajinaynaayay dhahaan innagii hadda taasaana soo gaartay nacam xaj xaj xaj ayaa lagu hayaa nacam ayb qofkii ka hadlana waxaa laleeyahy wahaabiyada saasay dhahaan wahaabiyada ziyaaraday inkirayaan dadkii marka waxaa lagu qalday oo lagu xiray magac xaqiiqdiisa iyo waxa uu yahay in laga hadla aan la rabin laakiin keliya laleeyahay warko waxaa qofka saan ka hadlaa ree hebel waa iska jiro ree hebel waa muxuu sheegaa inuu dhaho soo maha nacam ayb soo saas maaha diinta wadaad wadaad leh ma jira nacam diintan xag allay ka timid sida saxda ah in qofku uu baaro waayo nacam uu arko ziyaaraadka noocaas waa ziyaaraad shirkiya waayo nacam maxaa la dhahaa magaceeda ziyaara shirkiya la yidhaha leanna maxaa yeelay shirki baa ku jiro shirki baa ku jira marka aan leenahayna wixii ilaahay lahaabaa keyrkiis loogu sarfiyaa oo waxaa lagu sameeyaa nadaraa laga xirtaa oo nadarka allah iska leh allah nadarka laga waa la magan galaa waxbaa la weydiistaa dhibaato iyo shiddo inay qaadaan ayaa laga baryaa iyagaa toos loo baryaa waa lagu tawasulaa xataa ma aha toos ayagaa loo baryaa mabal sheegaba magac ilaahay maa ilaahay laga cabsadana wadaadka marka dhahayo tawasul waayo arrinkaasi yacni xagguu ilaahay ka gelaa berri mabal sheegaba ilaahay magaciisa maba lagu sheegaba meeshaana waxaa la yidhaha sheekh hebelow naga soo gaar ayaa lagu hayaa aawsh maga ilaahay meesha maba lagu soo derinba hadhow marka wuxuu ku leeyahy tawasulku maa shirki maa miyaa yaa yiri waa shirki tawasulku waa ka hadalna hadda ka hor qurba waayo tawasulku taqarub waa taqarub taqarubkaas hadduu sabab saxa yahay waa dhib ma laha sabab aan sax ahayn haddii uu yahayna waa bidco laakiin haddaad adiga istiqaaho bikayrillahi haddaad tawasul ku magacaawdo ma lagaa yeelayo luqadiina makaa yeelayso cilmigiina makaa yeelayo nacam ayb haddii ziyaaradii marka aan shirki lagu samaynin laakiin safar oo kale loo galay iyada darteed ayaa loo safray buqcadaas darteedaa loo safray laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid aan uga soo hadalnay ziyaara bidciyay noqonay waayo taas ma la ogola waa la reebay oo ma la ziyaaro karaa iyadoon safar la gelin haa waa la ziyaaro karaa xabuuraha guri magaaladaada waad booqan kartaa safar ma gelaysid xabuurahan barakaada haddaad ninkii tagaa musaafir miya ma aha adoo iska socdoo dano kale leh inaad qubuuro ku leexato ziyaarato waa heli kartaa laakiin inaad meeshaas darteed fadli gaara oo meesha ku jiro inaad wax uaada u baxdo u safarto laa tushadu rixaalu waa gelay waxay u gelay haddii laga dhigo istinuhu waa mufaraqe haddii laga dhigo mustathnaa minhu waa waa maxduufe haddii la qadaro meel kasta haddii la qadarana de cumuumka yaab yaa soo gelaya saddexdan unbaa laga reebay qubuuruhuna saddexdan maaha halkaas gee ayay gelayan haddii la yidhaha waxaa lala diidayo waa masaajid in loo safro masjid min almasaajid in loo safro oo gaar loogu safro la nadro in salaad lagu dukado ma yacni kan kuu dhowaad ku tukanaysaa oo ma xir maayo nadarkaasi haddaysan ahayn saddexda masjid haddii la dhahana qubuuruhu min baabi owlaa masaajidkii fadliga badnaayba haddii la yidhi bidaatihi meel mucayana wax gaara loo ay leedahay aan lagu sheegin masaajid masaajidda kale la mida oo iyadoo loogyahay masaajidu inay khayr leeyihiin haddii la reebay in loo safro qubuur oo qabri iyo masjid masjidaa fadli badan qabri markaa in loo safro safar loo aado min baabi owlaa faxwa alkhitaab ayaa faxwa alkhitaab ahaan ayaa ayay usoo gelayen taana marka waxay noqonaya ziyaara bidciya waa haddaan shirki lagu sheegin ayb wixii kalena marka intaa labadaa laga waayona ziyaara sharciya waayo marka ziyaaradanka waa ziyaara sharciya ziyaara shirkiya ziyaara bidciya waay shirkiye iyo bidciye lama ogola sharciyada waa la ogolyahay hadhow marka ziyaaradaa la diidaa iyo meeshaas marka maxal ku yeelan mayso ayb marka la tagana de waxyaabaha marka lala imaanayo xadiidkan baa tilmaamaya de madad iyo nebiga meydka barya iyo saa yeela iyo ma uunan dhihin rasuulka sal l slama wixii uunan dhihin nebiga in laga tago weynacan waxa marka lagu dhahaayo ziyaarooyinkan qaarkood waa waa dhaafeen ziyaaranimo qaarna waxayna noqdeen wathaniyad rasmi ah meelaha qaarkood waayo waxaan ogsoonahay meelaha qaar laga dhigay sida xajkoo kale oo zamzamkiyaa lacabaa oo yacni carafadii oo kale loo sameeyey wahaakada dhagaxi tuuridiisii loo sameeyey oo la leeyahay yacni ninkani sheekhan intaasoo nebiyo u xiiray markuu nebi maxamed u xiiray sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa la yidhi saa yeelaa buu yidhi ilaahu mididaan sakiintan ma jebiyaa aan intaasuu nebi ugu xiiray maya halaa dhiman sug soo bixi doono markaasuu sheekh xuseen baaliyu u xiirayay leeyihiin waa nin abulqaasim la yidhaah oo meeshaan buur heybe la dhaho lagu lagu siyaarto marka sheekh xuseen baaliyu marka ugu xiiray tintii markau ugu xiiray kabacdi bis waaya layidhi haye see sameeyaa soomaaliya aadaa la yidhi soomaaliya aad dad fuqaro ah oon xajka soo gaari karin ayaa kuu soo xajinaya adiga nacam saasuu u yimid halkan ay ku leeyihiin nacam abulqaasimaa lagu magacaabaa meeshaasay ku taallaa waana ogyihiin dadka waaweyn ama waxaan yaqaano marka abaabiisha noocaas iyo looxan waxaa ku dhiga jiray xasan bin cali iyo kanna xuseena labadii looxoo xuseen ay qur-aanka ku dhiga jireen xasan iyo xuseen iyo faatima meeshay degeneyd iyo waxaasaa loo sheegaa marka meel yacni wixii marka waxay iska noqdeen haddaad fiiriso wixii hindida sheekooyinka hindida wathaniyiinta ay ku sheekeeyaan oo kala nasiib darra meeshaas timid dadkii hadhow marka in la yidhaahdo maahan ummaddii soomaalida soomaalida yaa la gaalaysiinaa ah hadhow marka shubha laga dhigayo soomaalida waxaa gaalaysiinayo ninka waxaas u keenayo qisooyinkaas ninka ku dhex faafinaya gaalnimo ku dhex faafinayo soomaalida ilaahay asaga ha ka cabsada dadkanna marka masaakiinta ayounan yacni iska jaahiliinta ayounan been u sheegin ummaddan soomaalida wixii aan iyagu diinta ka bixin dabcan iyaga ummaddan soomaalida ummad muslimiina waa mujtamaca inaanan gaalaysiinin waa la ogyahay waana ka hadalnaa marar badan qaala baabu maa jaa-a fi ljuluusi fi lmaqaabiri baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baab ee jaa-a ku yimid fi ljuluusi fadhi fi lmaqaabiri maqaabirta la fadhiisto meyd marka la duugayo kale ama uu ziyaaranayo qofka qubuurta inuu qubuurihii marka dhexdooda maqaabirta fariisigiisa wax ku yimid wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu ziyaad qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can yuunusa bni khabaab can ilminhaal bni camri can zaadana can ilbaraa'i bni caazib qaala kharajnaa maca rasuuli llahi sal l slam nabigaan la baxnay fii jinaazatin janaazo faqacada xiyaala alqiblati wuxuu fadhiistay qiblada xaggeeda ayuu fadhiistay xagga qibladu yani fadhiistay wabihi qaala marka qubuurihiin marka la booqanayo la fadhiisan karo laakiin qabri korkiis maaha in la fadhiisanayo dhexdooda wabihi qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa abu khaalidin alaxmar can camr bni qaysin can ilminhaali bni camrin can zaadan can ilbaraa'i bni caazib qaala kharajnaa maca rasuuli llahi sal l slam nabigaan la baxnay fii jinaazatin janaazo fantahaynaa ila alqiblati qibladaan gaarnay ila alqabri cafwan fantahaynaa ila alqabri qabrigii baan gaarnay fa jalasa waa fadhiistay wa jalasnaa anaguna waa fadhiisanay kaana calaa ru'uusina tayr waxaad moodaa yacnii waa fadhiisanay kaana calaa ru'uusinaa madaxyadeenna korkeeda adayra xaal ay shimbir korkee madaxyadeenna korkeen korkooda shimbir xaal ay tahay iyadoo ay la mid tahay sidaas ayb marka yani waxay ka wadaan siday nebigu u dhegeysanayaan iyo tawaabuca sida shimbir ay madaxa nooga taagan tahay inay buubtana aan ka baqayno qofku markay madaxa shimbir uga istaagto dhaqaaq yaroo iska ilaalinaa si aysan shimbirtaa u duulin marka marka saxaabadu markay nebiga dhegeysanayaan waxay u dhegeysan jireen ayaga oo aad jirkoodu iyo qalbigooda kulli ay wada xaadir yihiin maxalu shaahidka marka fa jalasa wa jalasnaa waay waa la fadhiisan karaa marka marka fadhiga hadda waxaa keenayo ziyaaro inuu booqanayo waxaa keenayo meyd uu duugaa waa ku wacdinaa meydkii markii la duugay kadib oo kale saas laakiin inuu qubuuraha layska fadhiyo masaajidiina aan la imaanin dadka qaarkood masaajidii jamaaco ku arki maysa qubuuraha bisay fadhiyaan masaajidkii waxaa laga yaabaa inuu laba tilaabo u jiro ma lagu arkaayo weligiis marka inuu masaajidkii ka tago qubuurihiina uu joogo mar walba uu ag joogo hadyiga nebi maxamed maahan sala allahu calayhi wasalam masaajiddaa ilaahay lagu caabudaa qubuuruhuna waxay leeyihiin in loo duceeyo la salaamo dadka mu'miniinta xuquuqay nagu leeyihiin dabcan qaala baabu maa jaa-a fii idkhaali mayiti alqabra meydka la gelintiisa alqabra la geliyo yani meydka in qabrigii la geliyo see loo gelinaa qabriga وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم وضعيف عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي wuxuu ahaa إidaa dakla اlmayit إidaa adkhala اlmayita meydka hadduu geliye alqabra qabriga qaala wuxuu dhahayey bismi اllaahi وacalىa milati rasuuli اllah marka la dhigaayo marka meydka qabriga bismi اllaahi وacalىa milati rasuuli اllahi waqaala abu khaalidin maratan abu khaalid اlأxmar mar kale wuxuu yidhi idaa wadaca almayita meydka hadduu dhigo fii laxdihi eelkiisa qaala wuxuu dhahaya nabiga bismi اllaahi wacalىa sunati rasuuli اllah waqaala hishaamu fii xadiidihi hishaam isaga xadiidkiisa wuxuu ku yidhi bismi اllaahi wa fii sabiili اllahi wacalىa milati rasuuli اllahi marka xadiidka leyth ibn abi sulaymaa ku jira kan labaadna xajaaj ibnu arطah waa mudelis waqad cancana ayb laakiin axaadiid mutaabaceynaysaa jirto ayb marka bismi bismi illaahi wacalaa milati rasuuli illahi bismi illahi wacalaa sunati rasuuli illahi sal ayb marka meydku haddii qofaan cilmi lahayn uu aasaayo ama dad caamo ah un ay ka taliyaan wax iyadoo la qaylinaayo wax la sheegayo aan la aqoonin unbaa dhulka ayaa dhinaciisa la dhigaa qofka marka waxaa wanaagsan inuuba ka dardaarmaba meydkiisa haddii ilmo ama dad u dhalayo wax u fulinaa dardaarankiisa ay jiraan inuu yidhaahdo meydkayga dad ah maamulaan hebel ama qofkaas hadduu iga dambeeyo haddii kale hadday ku maamulaan dad caamo ah waxaaga waa waa ku si saxa waxma u samayn karaan wabihi qaala xadaثana cabdاlmلك بn mحamd الraqaashiy huwa abu qilaabaة الbaصriy صaduq yqdئ تغayara xifdh lama sakna bغdاd min afraadi bn maaja qala xadaثana cabdالcaزيز bn الkhaطاab huwa اlkuufiyu صaduq rawaa lahu النasaئiyu fi اlkhasaaئص وbn maaja qala xadaثna mandl bnu caliyi wahuwa alcanaziyu ضaciifu qaala akhbaranii cubaydاllahi bnu abi raaficin saasuu yidhi laakiin wالصaxiixu waa muxamed bnu cubaydillaahi bni raafic saasaa saxiixa waana matruuk ninkaas waa soo marnay can daawuuda bni اlxusayn can abiihi abihi waa daciif xuseynka can abi raaficin qaala salla rasuulu اllahi sal ly slam sacdan nabiga sacd ayuu siibay warasha calaa qabrihi maa-an qabrigiisana biyow ku rusheeyey xadiidkan marka waa daciif aad u weliba daciif u yahay waa sanadkiisana waa aragteen wabihi qaala xadaثana haaruun bnu isxaaq qaala xadaثana almuxaaribiyu can camri bni qaysin can caiyata caiyata alcawfi waay can abi saciidin ana rasuula اllahi sal l slam nebiga ukida waa la qaaday min qibali اlqiblati waxaa laga soo qaaday qiblada dhinaceeda waاstuqbila istiqbaalan waana la qaabilsiiyey istiqbaalan qaabilsiin qaaraa marka nusqa waxay dhigay ustulla stilaalan nusqadaas laakiin waa waa muxaraf ayb marka xadiidkan marka ukhida min qibali اlqiblati alimaamu shaafici umka hadal wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay matnigiisaaba nakaaro ku jirtaa matniga leanna habka qabriga nebigu sala allahu calayhi wasalam uu u samaysan yahay ayaa wuxuu yahay qiblada derbigiisa yani dhanka derbiga derbiga xujradii nebiga waxaa lagu aasay qolkii caa-isha dabcan guriga caa-isha dhanka qiblada marka xigtaa waa dhanka derbiga xiga waay see loogu soo gelinaya marka dhanka derbiga waxbaba laga gelin kara banaan haddii maalan macnaha derbigii uu markaa yacnii halkaan hadday qibladii maalan jirto halkan uu derbigii yahay godkiina meeshaan laga qodo inta wax ma laga soo gelin karaa marka ma laga soo gelin karo derbi baaba xigaba derbiyaa xigo saas darteed marka wuxuu leeyahay hay-ada uu qabriga nebiga uu samaysan yahaaba waxay tahay dhanka qiblada derbiyaa uga dhegan derbigii hadduu uga dhegan yahay oo dhankaasi uu yani qolkiisiyaa lagu aasay dhankii gurigiisii dhankii derbiga ayay qibladu jirtaa oy xigtaa xaggaas marka wax lagama keeni kara marka lagama soo gelin karo marka alimaamu shaafici marka xadiidka matnigiisaba nakaaraa ku jirto waaqica ayaa diidayaba see marka meydka loo soo gelinaya isaga habkee meydka loo soo gelinayaa awalan waaa la waxaa laga soo bixinaa dhanka lugaha yani waxaa laga soo gelinaa meesha lugihiisa mari doonto yani marka la dhigaayo godka la seexinayo meesha lugihiisa meesha halka lugihiisa ku beegnaanayso ayaa laga soo qabanaa marka madaxii baa laga soo asaga meydka madaxiisiia dabcan lasoo qabanaa waa lasoo wadaa hal waxaana laga soo gelinaa qabriga lugtiisa laga soo gelinaa qabrigu marka dabcan lug miyuu leeyahay waxaan ka wadnaa meesha meydka lugihiisa ku aadi doonto waayo meesha laga soo gelinayo hadday suurtogal tahay taas marka godkii la qodo sidaan oo kale godka marka loo qodo saas uu yahay godka madaxana la raba in inta loo dhigo qibladiina saan oo kale maalan ay tahay tusaale ahaan dhankiisii midig qiblada xaggeeda dabcan loo jeedinaa laakiin lugaha intaa la marinaa madaxiina intaa la rabaa in la mariyo xaggee laga soo gelinaa dhankaana laga soo gelinaa lugaha ay mari doonto qabriga meesha lugaha uga aadaysaa laga soo gelinaa saanaa loo soo wadaa madaxi baa lagu keenaa marka haddii ay suurtagal tahay saas oo haddaan de derbi iyo hadduu meeshaas hadhow wax xigo oon laga soo gelin karin de markaas waa cudurtoomaysaa dhib ma laha ayb habka janaasada marka hay-adeeda alimaamu shaafici wuxuu leeyahay hay-aadka janaasada sharcigaa laga qaataa ayuu leeyahay shay tawqiifi sida badan laana meydaa dhintay see loo dhaqaa see loo karfanina see loo duugaa maxaa lagu akrinaa waxaasoo dhan sharciga in looga dambeeyo waayuu leeyahay alimaamu shaafici dadkeenuna waxay rabaan inay ku wadaan caado iyo waxay arki jireen bis qofkii yidhaha warsahan cilmigii ma ahana waa wadaadadu marka laba nooc waaya noocna dadkay hawadooda ku raacayaan shib ay u dhahayaan maadaama ayaga wax la siinaayo ama haddayba wax ku helayaan xataa shayga mukhaalafadaa hadday wax ku helayaan oy wax ku qaadanayaan waa difaacayaan waana samaynayaan kitaabka markay akrinayaanna waxay akrinayaan sidai saxda ahayd maa marka kitaabkan yaa loogu talagalay waayo marka wadaadkii marka kitaabka ka sax sheegayay markuu yidhaah war sidaanaa fiqigii ku taallo minaajka saan u dhigaa muqnigii saan u dhigaa haddii uu yidhaahdana ninkan wahaabi waayaa laleeya magaca la isaga helay marka magacaan noqday dadka in xaqa looga joojiyo oo bacdahuba aan la fakarayn meesha uu umad geeyo iyo wixii markaas ku tacalluqo waa u la arkaan wabihi qaala xadaanaa hishaam bnu cumaar qaala xadaanaa xamaad bn cabdiraxmaan alkalbiyu wahuwa abu cabdiraxmaan alqanasriiniy ضaciif min afraadi bni maaja qala xadaanaa idriisu alawdiyu can saciid bn اlmusayab qaala xadartu bna cumara ibna cumar baan xaadiray fi jinaazati janaaza falamaa wadacaha fi laxdi markuu iilka dhigay qaala bismi illaahi wafii sabiili illahi xadiidkii hishaam waa kan marka u sheegay wacalaa millati rasuuli illaahi falamaa akhada fii taswiyati labini markuu gudagalay dhoobadii inuu toosinaayo cala laxdi uu ku toosinayo yani labinada marka waa dhoobka inta la kuusay xoogaa meelaha lagu daarinayo hadhow si carada aynan ugu wada daadanin meydka aa kuwaasi halkaas markii uu toosiyey iilka korkiisa uu ku toosiyey qaala wuxuu yidhi allaahuma ajirhaa ilaahu ka kori min ashaydaani shaydaan wa min cadaabi lqabrina ka kori allaahuma ya allahu allow jaafi larda dhulka fogey can jambayhaa labadeeda dhinac ka kala fogey wasacid ruuxahaa ruuxdeedana korsii fuulsii kor ruuxdu hadday fiican tahayna dhe kor waa laga qaabilaa xagga kore hadday xun tahayna waa lasoo tuuraa oo sijiina la dhigaa ayb ilahan ka maaa walaqihaa minka ridwaanan la kulansi xaggaaga kala kulansi raalli ahaansho qultu waxaan idhi ya bna cumar ibni cumarow ashay-un samictahu min rasuuli illahi sal l slam waxaad nebiga ka maqashay miyaa am qultahu bira'yika mise ra'yigaagaad ka tiri qaala waxau yidhi innii aniga idan haddaan saaba ra'yigeyga wax ka dhahayo laqaadirun mid awoodaan ba ahay cala alqowli hadal yani inaan haddaanba ra'yigeyga wax ka dhahaayo yani inii laqaadirun cala alqowl war waa iska dhihi karaa waay laakiin anima nebiga waxa yani arrimo sidaan oo kalea miyaan iska dhahayaa aniga hadalkeyga iyo ra'yigeyga ma ku dhahaya waay saas bal ee shay-un shay waaye samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam shay aan nebiga ka maqlay waay yidhi marka xadiidka sanadkiisa ibnu cumar lagu soo gaarayaaba dacfi ku jiraayo hishaam ibnu camaar waa soo marna kaana yatalaqan xamaad ibnu cabdiraxmaan alkalbiyuna waa daciif idriis alowdiyu laftiisa waa idriis ibnu subayx isaguna waa majhuul marka waa daciif xadiidkan hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina mxamed